الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله معاشر المسلمين قد انتهى رمضان وانتهت معه فضائل الأعمال عند كثير من الناس فخلت المساجد وقل فيها الراكع والساجد وانقطع الجود والكرم والسخاء وعادت للمعاملة القسوة والذي ينبغي للمسلمين جميعا أن يواصلوا الحال الطيبة التي كانوا عليها في رمضان من صلاة وصيام ولين قول وإطعام طعام walalayaal waxaaynu soo maray oo inoo dhammaatay bishii ramadaan ee barakaysnayd bishii shawaal ayaa maanta durba laba ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa bishaa ramadaan dad badan oo addoomihiisa ka mid ah ayuu waafajiyey in xaalkoodu isbeddelo ay toosaan oo sharciga ilaahay ay ku qumanaadaan wakhtigana ay kaga faa'iidaystaan daacaadka iyo acmaasha kala duwana ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado waxaa haddaba walaalayaal muhiim ah qofkii bishaa dadaalayay khayrkii inuu halkii ka sii wado khayrkii inuu joogteeyo sidaasi ayaa waxa weeye adduun iyo aakhiraba u wanaagsan camallada saalixaana waxaa muhiima inaan la fududaysan oo aan la dhayalsan waa sahayda aakhiro aynu u sahayanayna ilaahayna subxaanahu aynu la hortegayno qur-aanka kariimkaa ilaahay addoomihiisa wuxuu faray in alla inta ay nool yihiin inay cibaadada xejistaan oy ku dadaalaan iyo quluubtoodu inay qoydo oo ay khushuucdo oo ay u jilicdo wacdiga iyo waxyiga soo degay iyo khayrka la sheegayo iyo khayrkii iyo wanaaggii ay la yimaadeen inaanay dib u baabi'in oo aanay dib u furfurin oo aanay dib u burin walaa takunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwati ankaafa wa qaala subxaanah wacbud rabbaka xataa yaأtiyaka alyaqiin wa qaala subxaanah alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhm lidikri اllah wma nazla min alxaq wlaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fطaala calayhim اlamadu faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun allah subxaanah wuxuu cibaadada faray addoomihiisa ilaa yaqiintuu imanayso yaqiintuna waa geerida inta rabadaan ay dhammaanaysa rabbi caabuda lama odhan waa ilaa qofku inta uu ka dhimanayo cibaadada iyo juhdiga iyo dadaalkaasi ayuu ku jirayaa rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalam waxa uu jeclaa camalka qofku uu joogteeyo haba yaraado ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay camalka joogtada ah hadduu doono haba yaraado qofka khayrkii uu samayn jiray ee jarana uu ka dayriyey rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam oo waxaa tusaale ahaan uu u soo qaatay salaatu leyshi aynu ramadaanta tukan jiray niska hore ama niska dambe yaa cabdallah laa takun mihla fulaan fa innahu kaana yaquumu leyla fataraka qiyaama alleyl cabdilaahi ow hebel oo kale ha noqon ama qof mucayan oo magaciisa la qariyey ha noqdo ama mid kasta oo sifada la ha noqdo hebel oo kale ha noqon waayo salaata salaatuleysha ayuu isu taagi jiray dabadeetana wuu jaro uu ka tegey arrintaasi waxa weeye waa dhaleecayn lagu dhaleecaynayo qofka sidaa sameeye qofka markaa bisha rabadaan taraawiixda tukanaya iyo tahajudka mar alla markay baxdo salaatuleysha jarana xaalkaasi ayaa ku dhaboobaya waa qof salaatuleyshii la iman jiray oo dabadeetana jaray weeye waxaanaynu garan karraa yaa cibaad allah rasuulkeennii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam siduu salaatuleyshaa gaar ahaan ugu dadaali jiray iyo guud ahaanba acmaasha wanaagsan iyo khayrka wuu istaagi jiray salaatuleysha ilaa goomadihiisu ay barareen oo ay dildilaaceen marka la yidhaahdo maxaad sidan isugu gelaysaana wuxuu odhan jiray afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuran koob iyo toban ragcadood buu tukan jiray rabadaan iyo bilaha kalaba habeenka cudurdaar ay ku dhaafto salaatuleyshu ee xanuun dartii uu la kici kari waayo ama cudurdaar kale maalinimadka ayuu laba iyo toban ragcadood tukan jiray rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam innagana kudayasha ayaa inoogu sugnaatay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana yaa cibaad allah mar kale sifada rasuulkeenna ahayd sala allahu calayhi wasalam kaana idaa camila camalan ahbatah hadduu camal qabto rasuulku wuu joogtayn jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh salafkii iyo dadkii akhyaarta aha ee wanaagsan iyo ahlulcilmigii horena taasay rasuulka kaga dayan jireen calayhi salaatu wasalaam oo waxaa ka sugnaatay ibraahim ibnu yaziid annakhaci taabicigii la odhan jiray inuu yidhi kaana yucjibuhum aziyaadatu fi lcamal wayakrahuuna anuqsaan salafkii iyo raggii rag ahaa waxay jeclaysan jireen inay camalka kordhiyaan oo ay siyaadiyaan oo mar kastoy xagga aakhirada u dhowaadaan khayrkooduna kordho waxaanay necbaysan jireen in cimrigooduna markaa weynaado oo xaggii aakhire ay u dhowaadaan camalkooduna nuqsaamo oo uu yaraado arrintaa aad iyo aad bay u nici jireen waalashyaa'a diima wa idaa faatahum shayun min alleyli qadowhu binnahaar waxay jeclaan jireen ashyaada inay joogteeyaan oo aanay googoys noqon oo aanay jarjarin haddii habeenkii cibaado iyo khayr ay samayn jireen ay ka tagto oo cudurdaar ay ku dhaaftona maalintii bay qallayn jireen walaalayaal marka la ysku soo xooriyo waxa laynooga baahan yahay nafteenna inaynu la jihaadno aakhiradeenna inaynu u camal fallo inaynaa noqon baa la doonayaa ramadaaniyiin kuwa bishaa ramadaanuun ilaahay caabuda ee inaynu noqonno rabbaaniyiin kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba caabudaya waxaanay salafka qaar yidhaahdeen waxaa xaalkiisu uu xumaaday oo aanu wanaagsanayn qof ilaahay bisha ramadaan u yaqaana dad badan baa bisha ramadaanun masaajidda lagu arkaa oo salaada bisha ramadaanun tukada oo khayrka kale la yimaada mar alla markay baxdana intikaasaa ku dhacayso dib bay isu rogayaan sharkiibay dib ugu noqoyaan ciyaadan billaah walaalayaal camalladii wanaagsanaaye aynu la qabsannay bisha ramadaan aynu joogtayno ta labaad toosnaantii nafteenna aynu uga caado dhignay iyo tababarkaynu nafteenna tababare aynu ka adkaanay iyadana yaynaan ka soo dhaqaaqin aynu joogtayno ilaa inta ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu kala kulmayno waxaa halkan igu qoran wanaagga iyo qiimaha ay leedahay camallada wanaagsan oo la joogteeya haba yaraado oo in koobanba ha noqdo camalka wanaagsan inaad joogtaysaa wuxuu leeyahay qiimayaal fara badan oo aan la soo koobi karin waxaa ka mid a waa sifaadka dadka wanaagsan ee mu'miniinta ah waa tilmaamaha kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay ee khalqigiisa ka mid a waa ilaahay camallada ka uu ugu jecel yahay joogtaynta camalku waa dhaqankii rasuulkeenna suuban sala allahu calayhi wasalam qofka iimaankiisaa ku siyaadaya oo mar kastoo camal wanaagsan iyo khayr aad la timaaddo yasdaadu iimaanuk iimaankaagu uu kordhaya uu badanaya khafladda iyo mooganaanta ayaad waxa weeye kaga badbaadaysaa ilaahay baa kugu jeclaanaya subxaanahu wa tacaala ajarkaagaa xataa kuu soconaaya haddii aad ka caajistood kari weydo oo xadiidkii saxiixa ku yaalla ee aynu garanayno wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam إida marida alcabdu aw saafara kutiba lahu ma kana yacmalu muqiima صaxiixa qofku markuu xanuunsado ama uu safro camalkii kolkii uu nagaa iyo markuu caafimaadka qabay uu samayn jira uu joogtayn jiray ajarkiisu wuu soconaya haddaad shanta salaadood ku tukan jirtay jamaca oo xanuun dartii aad masaajidka u iman kari weydo ajarkii jamacu uu kuu soconaya adoo gurigaaga jiifa adoo dhakhtarka ku jira ayuu waxa weeye ajarkii kuu soconaya oo sida ka imanaya ee masaajidka jooga uu ugu soconaya adna uu kugu soconaya taa maxaa lagu helayaa joogtaynta camalka wanaagsan qofku marka uu dadaalayo ee uu caafimaad qaba uu joogteeyo waxa uu sabab u yahay camalka wanaagsan oo la joogteeya khaatimo wanaagsan inuu ilaahay kugu khatimo oo khayr adigoo wada ilaahay adduunyadan kaa kaxeeyo yubcathu kullu cabdin calaa maa maata calayh xadiidkii muslim ee jaabir wariyey qof waliba wuxuu ku dhintay ayaana lagu soo saarayaa maalinka aakhira si haddaba aada u joogtaysa camalka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabso waayo cabsida ilaahay baa khayrka qofka ku hogaamisa qalbigaaga jilci oo qoo oo ka ilaali waxa weeye qalalka iyo qalbi madowga aada iyo aada isaga ilaali ka boqo inaad khaatimo xumaysato oo xaaladan wanaagsanin adoo ku jira ama ku sugan naftuba kaa boodo ood ilaahay xaalad xun ciyaadan bilaahi aada kula kulanto waxaad ku dadaashaa inaad had iyo jeer kaag dhowaato dadka wanaagsan ee khayrka ay isu kaalshay isu kaalmaysanaysaan eed khayrka kaga dayanayso cibaadada aada ha isugu badin oo ha isku kalifin cibaado ha dhow aanad qaadi karayn ama aanad joogtayn karayn in kooban oo aad weligaa joogtayn karto ayaa la qabsadaa intaasaa dabadeetana la joogteeyaa ilaahay bari subxaanahu wa tacaala oo aada iyo aada u weydiiso inuu kuu fududeeyo camallada wanaagsan inuu kuu fududeeyo cibaadada inuu kaa aqbalo cibaadada aad samaynayso sida uu raallida ka yahayna uu ku waafajiyo walaalayaal ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala bishaa ramadaan iyo intii ka horraysaba camal wanaagsan waxaynu qabanay inuu inaga aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala aqbalkay ka tahay ha inaga aqbalo ramadaan dabadeedna ilaahay inama lumiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inama lumiyo ilaahay khayrka iyo wanaagga hayna waafajiyo inta hallaysanna ilaahay haynoo soo hanuuniyo inta hallaysanna ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo hanuuniyo nicmooyinkaa kala duwana aynu haysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo ziyaadiyo ilaahay haynoo ziyaadiyo aquul maa tasmacuuna waastaqfir llah alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه عباد الله أيها العبد المسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز sida rasuulkeennu yidhi sala allahu calayhi wasalam in alla inta aada nooshahay noloshu waa fursade ku dadaal wixii ku anfacaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalmaysoo tala saaro ha caajisin iska ilaali wahsiga iyo cajsiga shaydaanku qofka uu ku soo tuuraayo ee cibaadada waxa weeye uu kaga joojinaayo ogaada yaa cibaad allah rasuulkeennu wuxuu inooga warramay calayhi asalaatu wasalaam war aada iyo aada u weyn oo la doonayo qofka muslimkii had iyo jeer inuu xasuusnaado wuxuu yahay warkaasi ana aljannata xujibat bishahawaat wa ana annaara xufat bilmakaarih ana aljannata xufat bilmakaarihi wa ana annaara xufat bishahawaat jannada waxaa lagu meeriyey waxyaabaha naftu ay karaahsanaysee makaarihda laydhaa naftu had iyo jeer toos u soco waxyaabahan iska ilaali cibaadada ku daal soon oo salaad tubtaa toosan qabso way ku adag tahay jannadana arrimahaasi ayaa lagu meeriyey qofkii markaa naftiisa la jihaada ee ku rido waddadaasi ayaa jannada gelaya naartana waa itixaaneh waxaa lagu meeriyey waxyaabaha shahawaadka ah ee naftu jecesha naftu waxba waxyaaba badan bay jecesha maantao dhan wax iska xamo maantao dhan halkaa waxa weeye laqwiga iska wad maantao dhan waxyaabo markaa aan jirin sheeg waxyaabo fara badan baa jiro naftu ay iska jeceshahay caawo dhan iska hurud caawo o dhan waxyaaba markaa aan wanaagsaneyn iska daawo oo ku mashquulsanow waxyaaba fara badan bay naftu jecesha qofkii waxyaabaha naftiisa ka ilaalin waaya dee xagga naarta ayay ula kacaysaa ciyaadan billaah walaalayaal salaatuleyshi aynu rabadaanta la qabsanayaynaan dayn aynu sii wadno salaada cishaayo ilaa salaada subax adaanka dambe inta udhaxayso o dhan bay joogtaa xagga hore ka tuko dhexda ka tuko niska dambe tuko haddaad doonto adaanka hor iyo ka dambe inta udhaxaysa tuko habeenkii wakhtigaa dheer isku dayaa cabdallah inaad salaatuleyl ka marin koob iyo toban ragcadood haddaad gaadhsiin karta alxamdu lilah waa intii rasuulku la iman jiray haddii kalood ka yaraysana waxa weeye inaad had iyo jeer joogtaysood la timaado waxa weeye joogtee soomkii aynu soomaynay sunnihii baa taagana sii wad maxaa ugu soo horeeya lixdii shawaal baa ugu soo horaysa oo rabadaanna qofka sooma lixda shawaal la raaciya sanadkiiba inuu soomay buu ka dhigan yahay maxaa kalood ku dadaali doontaa rabadaan mooyaane koob iyo tobanka bilood ee kale inaad bil walba ugu yaraan saddex cisho un soonto ku dadaal haddaad ka badiso alxamdu lilaah laakiin ugu yaraan bishiiba saddex cisho soon saddexdaa cishana maalmo ayaamulbiidka laydhaa inaad ka dhigtaa fiican haddaad maalmaha ka dhigi kari weydana maalintaa doontee bisha ka mid a xadiidkii musnadka ku yaalla abi hureyre sanadkiisu saxiixa ahaa wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam صiyaamu shahri الصabri wa halaaثati ayaami min kuli shahri tacdilu sawma dahri bishaa rabadaanna waa bishii sabirkay ahayd inaad soonto bil walbana aad saddex cisho ka soontaa sanadkiiba inaad soontay bay ka dhigan tahay marka walaalayaal soomka iyo salaada iyo sadaqada iyo wixii kale khayraynu ku dadaali jirayba waynu soconnaay aynu ku dadaalla baaraka allahu fiikum waxaa kalooynu isku baraarujinaynaa ilaahay nicmooyin badan buu ina siiyey nicmooyinkaa ilaahay aynu uga mahadnaqo roobkiibaa ilaahay inoo shubay bishii rabadaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina waafajiyey inoo dhammaatay ka faa'iidaysigeeda dad badan uu waafajiyey ammaan iyo deganaan baynu haysannaa ilaahay un baynu ka baqanaynaa waxyaabahaasoo dhami waa nicmooyin ilaahay aynu uga mahadnaqno macaasida aada iyo aad aynu isaga ilaalinno waayo macaasidu waa waxyaabaha ugu daran ee nicmooyinka iyo ammaankaba kaxeeya qof markaa dagaalamaya ama qori sitaa ammaanka inaanu yeelin ayay macaasida iyo fisqiga iyo xumaantu yeeshaa taa dadku inay ogaadaan baa loo baahan yahay weegagan soo socda waxay nagu soo wajahan wixii ololaha la odhan jiray ayaa inagu soo wajahan waxaasina shar aad iyo aada u weyn buu xambaarsan yahay dhibaatooyin fara badan buu xambaarsan yahay fusuq fara badan buu xambaarsan yahay maalmaha olola ku sheeggaa la wada qiiq baa inaga baxa qiiq ayaa inaga baxa ilaahay baynu weydiisanaynaa inteenna waxa weeye xumaanta samaynaysa inaanu inoo qaban xumaantooda oo aanu inagu ciqaabin khayrkana waa inaynu isu sheegno xumaantana waa inaynu isu diidno qof walibana mas-uuliyadda wixii kaga aadan waa inuu qaato naftiisa ilaaliyo cidduu mas-uulka ka yahay ilaaliyo wixii khayrka uu sheegi karaya uu sheego sidaa haddii aynu u dhaqanno waxaa dhici karta ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaab guud inaanu inagu sallidin oo ama ammaan darraa ama roob la-aana ama dhib kalaa waxaan walaalayaal ku gebagabaynayaa waynu ogsoonnahay nimankii yahuudda la odhan jiray ee aadka u xumaa reer filistiin waxa ay ku hayaan waynu ogsoonnahay waa dulmi cad oo ay kula kacayaan dadka muslimiinta ah ee marka horebana gaalada ama yahuud ha noqdaan ama kiristaan ha noqdaan ama kuwa kale ee aadka usii xunay silan ha noqdaan dhammaantood dadka muslimiinta cadow bay u yihin muslimiinta hortoodna waxay cadow u yihiin allihii abuurtay iyo rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam markaa marka horeba cadowgaaga inaad ka fisha inuu kula heshiiyo inaad ka fisha inuu wanaag xaggiisa kaa soo gaadho ma aha dadka muslimiinta ahna walaalayaal weli may fahmin intooda badani halka laga haysto halka laga haystaa waa diintii bay ka tegeen ilaa diinta aynu u noqonno oo dadka muslimiinta ahi dowlad iyo shicibba ay diintooda u noqdaan oo sharafta iyo cisada ay diintooda ka raadiyaan dulligaa lagu hayo iyo kala qaybintaa la kala qaybiyey iyo maalinba qaar ka mida in la garaaco dhibaatadaad aragtay loo geystaa ma joogsanayso maalintaynu diinteenna ku faanno ee aynu u aragno sharafta dhabta ah inay diinteenna ku jirto maalinkaynu diinteenna isku xukunno maalinkaynu tawxiidka iyo salaada iyo cibaadada iyo jihaadka iyo khayr oo dhan u noqonno maalinkaynu iska dayno gaalada laga daba dhacay ee la daba yaacayo maalinkaynu ilaahay dartii gaalada u nacno wixii mu'minana ilaahay dartii waxa weeye u xidhiidhino maalinkaynu xaqiijinno raacista rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ee wax walba iyada aynu ka horraysiino maalinkaasaa ilaahay inooga gargaaraya waxa ugu weynee maanta aynu walaalayaal awoodna waa duco waynu u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgaasi ka xooga badan inuu ka qabto ayaynu ilaahay u weydiinaynaa ilaahay taasaynu u weydiinaynaa yahuuddaasi dadka muslimiinta caruurta iyo dumarka iyo waxa weeye maatida iyo dadkaasi aan waxba galabsan sidaa aragteen u gumaadaya ilaahay subxaanahu wa tacaala innu qab inuu qabto ayaynu ilaahay uga baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka qabto ilaahay iyaga ha isku sallido ilaahay muslimiinta ha ka sii jeediyo ilaahay dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala qabsashada diintooda ha waafajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdooda muwaafaqo ha dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala kala faquuqnaanta iyo kala jeedka ha ka dhex saaro ilaahay shayaadiinta faraha badan ee ku dhex jirta ilaahay ha ka saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala saasaynu weydiisanaynaa xaaladdu si kasta ha isaga socoto eh bushaaradii rasuulkeennana waynu sugaynaa sala allahu calayhi wasalam oo yahuudda halkaasaa lagula dagaalami doonaa dadka muslimiinta ah ee soo socda ee qiimaha badan baa la dagaalami doonaa gamtaa loo joogsan doonaa waa la eriyan doonaa ilaa dhagaxyaanta iyo dhirtaa ku qaylin doonaa sida xadiidka bukhaariga iyo muslimku sheegaayo qarqadka mooyaane marka bushaaradaana ama aynu gaadhna ama yaynaan gaadhin iyaduna way soo socotaa yaan la quusane dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha loo baryo ilaahayna aynu noqonno allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walaafaafa walghina allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar allahuma calayka bilyahuudi wاnnasaara fainahum laa yucjizuunak allahuma calayka bilyahuudi wاnnasaara fainahum laa yucjizuunak slى اllahu calى nabiyina muxamedi wcalى aalihi wsaxbi